asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan saaxiibaal kusoo dhawaada warka habeennimo ee raadiyaha dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa faahfaahin guud ka bixisay tirada dhimashada iyo dhaawaca dadkii ku waxyeelooba qarxiyey ama weerarkii ka dhacay hotel xayaat ee magaalada muqdisho wasiirar ka tirsan xukuumadda soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo tegay hotel xayaat ee muqdisho maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo u jawaabay taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed sheegana in koonfur galbeed ay xaq u leedahay sharciyeynta dhulka beerta asluubta ee degmada afgooye u socodka gaadiidkii dadweynaha ee waddada xiriirsa kilomitr for oo laba maalin iyo ay u xirneyd weerarkii hotel xayaad ayaa galabta dib loo furay baarlamaanka maamulka jubbaland oo muddo kordhin u sameeyey madaxweynaha maamulkaas axmed madoobe
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa habeennimo axada taarikhdan waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha sideedaad ii agosto laba kun laba iyo labaatan waxaad kusoo dhawaataan warka habeennimo oo dhammaystiran wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa faahfaahin guud waxay ka bixisay tirada dhimashada iyo dhaawaca dadkii ku waxyeeloobay weerarkii ka dhacay hotel xayaad ee magaalada muqdisho waryaayga mahad nuure axmed ayaa faahfaahinaya
wixii yimid waxaa ka mid ah dadkii goobta qaraxu ka dhacay ku sugnaa
soomaaliya ayaa si rasmi u shaacisa khasaaraha ka dhasha weerarkii ku bilowda qaraxyada ismidaabinta ah oo xubno ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in weerarkaasi saacado badan socday oo ka dhasheen khasaare isugu jiro dhimashiya dhaawac iyo burbur hantiyadeed wasiirka caafimaadka ayaa xaqiijiyay in in ka badan labaatan ruux ay ku dhinteen weerarkii hoteelka xayaad ayna jiraan dad ay hiladooda ay aasteen taas oo ilaa iyo hadda aan si dhaba loo ogeyn inta ay la egyihiin waxau sidoo kale xusay in weerarkaasi boqol toban iyo toddoba ruux oo shan iyo toban ka mid a ee aada u liitaan ay ku dhaawacmeen wasiirka caafimaadka ayaa tilmaamay in xukuumadda soomaaliya ay mas-uuliyad gaara iska saari doonto daryeelka dadka waxyeelada kasoo gaartay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho guud ahaan waxaan ugu tacsiinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo gaaraan qoysaskii ee dadkooda ku waxyeeloobeen weerarkii argagixiso ee lagu qaaday hotel alxayaad waxaan alle ugu baryaynaa intii dhimatay naxariis iyo janno inta dhaawac ahna degdeg caafimaad degdeg ah iyo bogsiino soo degdegta ayaan ilaahay ugu baryaynaa sida aada la socotaan ciidamadeenna amniga waxay soo afjareen howlgalkii argagixisadu ay ku beegsadeen shacabkii ku sugnaa hotel xayaad ayna ku shahiideen dad rayid ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen xogta wasaaradda caafimaadka ay ka soo xaqiijisay xarumaha caafimaadka ayaa ka kooban dhaawacyo iyo dhimasho soo gaaray hosbitaallada muddadii lasoo dhaafay ee weeraradu socdeen tirada guud ee geerida ayaa gaaraysa labaatan iyo kow ruux ilaa iyo hadda oo ku salaysan xogta laga keenay xarumaha caafimaadka waxaa sidoo kale jiri kara meydad ay aasteen eheladooda oo aanan la geynin isbitaallada tirada guud ee dhaawaca ayay wasaaraddu ka helayso xarumaha caafimaadka ayaa ah boqol toban iyo toddoba qof oo dhaawac ah in la geeya xarumaha caafimaadka ayaa soo gaartay wasaaradda caafimaadka shan iyo toban ka mid ah boqol toban iyo toddobadaasi xaaladoodu waa culus tahay oo waa dhaawacyo adag xukuumadda soomaaliya waxay mas-uuliyad gaar ah iska saaraysaa guud ahaan daryeelka dhammaan dadkii waxyeelada soo gaartay gaar ahaanna dhaawacyada culus in ay daryeesho ayay mas-uuliyad gaar ah iska saari doontaa ugu dambayn waxaan u mahad celinaynaa dhammaan bahda caafimaadka oo har ee habeen u soo jeedeen wax kaqabadka dhibaatadii dhacday muujiyeyna dareen bini'aadannimo iyo gurmad wadaninimo waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa ciidamada amniga oo ku howlanaa saacadihii lasoo dhaafay in ay soo afjaraan howlgalkii lagu dhibaateeyey dadka shacabka ah sidoo kalena soo badbaadiyey shacab aad u tiro badan oo ay ku jiraan caruur iyo haween ay ku jiraan ugu dambayn xukuumadda sidaan horeyba u sheegay waxay mas-uuliyad gaara iska saari doontaa daryeelka dadka wax soo gaareen gaar ahaan dhaawacyada culus waxaan rajaynaynaa ilaahay caafimaad degdega inuu noo siiyo dhibaatada na soo gaartayna eebe uusan mar labaad nagu soo celinin rabbi dalkeenna ha barakeeyo amni iyo ammaanna hana siiyo
ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa soo afjara xalay xilli dambe dagaalkii socday in ka badan soddon saacadood oo xiriira waxaana xubnaha ka tirsan al-shabaab ay ka dhex dagaalamayeen gudaha hoteelka xayaad taas oo sababtay in khasaare kala duwan ay ka dhashaan mahad nuure axmed raadiyaha iyo tv-ga dalsan muqdisho
sanid mahad axmed nuur dhinaca kalena wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa markaasi waxa ay tageen maanta hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ayaana qeyb ka ahaa faadimo cabdiqaadir xasan ayaa faahfaahinaysa
waxay arrintan ayada ah ka qaadan ka qaadan doonaan go'aanno maseeri ah
saacado dheer oo lagu dagaalamayay gudaha hotelka xayaat hadda ayaa la inoo ogolaaday inaan gudaha u soo galno waayo jirtaa burbur hantiya biidni illaah taasoo aan rajaynayo
waa uu ka gedisan yahay oo badi barxaddan hadda idinkala hadlayo waxaa fadhiisan jiray dadka markaasi hotelka degan iyo kuwa markaasi u soo casriya doonta ama u soo galabaysi doonta waxaana u badnaa dad siyaasiyiin ganacsato iyo bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kale sidoo kale burbur xoogan waxa uu ka muuqdaa goobaha ganacsiga ku yaala hareeraha laamiga oo dhabarka dambe ee hotel xayaad ah dagaalamayaasha al-shabaab mas-uuliyadda weerarkan waa ay sheegteen dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan laamaha amnigana waxay horey u sheegeen intuu weerarka socday in la badbaadiyey ku dhowaad boqoliyo lix qofood oo haweenay carruurood ku jiraan walow dad ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen labaiyo labaatan qof ayay ahayd inta ku dhimatay halka boqol tobaniyo afarna ay ku dhaawacmeen haddaba xilliga tan aydala hadlayo waxaa halkan soo gaaray wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir taliyo-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya jenaraal farxaan maxamuud aadan taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir qudhiisa gudaha hoteelka ayuu ku sugnaa iyadoona sidoo kale uu goobjoog ahaa tan iyo markii uu bilowday weerarka lagu qaaday hotel xayaad ugu horeyn waxaa warfideenka la hadlay wasiirka wasaaradda amniga halkan aan ku sugannahay waa hotel xayaad sagaaliyo tobankii bisha oo maalin jimca ah toddobadii fiidnimo salaadii maqhrib kadib waxaa weerar bahalnimaa ku soo qaaday maleeshiyada al-shabaab ayagoo ugu talagalay inay ku argagixiyaan oo ku dhibaateeyaan bulshada soomaaliyeed saaad og tihiin hotel xayaad waa goob ganacsi waa goob shacab ma aha xero military ma aha bays ciidan ma aha meel howlgala ciidan ay ka socdaan waa xarun ganacsi oo shacab soomaaliyeed oo dhididkooda iyo muruqooda maalay ay leeyihiin sidoo kale dhankiisa waxaa hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya hadafka ugu weyn nimankaasu ay leeyihiin oo ay rabaan inuu hirgalo waxa waaye inay dadka iska hor keenaan dadka inay iska hor keenaan oo dadku isku mashquulaan marka waxay ka ilaalinayaan ayaga in loo wada jeesto waxay naga dhex raadinayaan inaan faraha isku fiiqfiiqno cumar maxamuud maxamed cumar filish gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda muqdisho warfidiyeenka ayuu la hadlay waxaana uu sheegay in tani ay tahay wax laga xumaado dhagarta noocaanoo kale ah iyo kooxaha waxaanoo kale soo abaabula laga bogsan doono insha allahu tacaala xaqiiqdii waa xanuun soo noqnoqday waa waxaan la aqbalin karin maalin ilaahay keeno inay murjiyaan marxuumiyaan dad biramageyda ah islamarkaas ay ku tilmaamaan dadkaasi inay yihiin dad in la dilo mudnaa runtii ma ahayn dadkan iyo dadka la midka ah mar walba ay xasuuqaanba dad mudan in la dilo waa dad mudan in la daryeelo faadumo cabduqaadir xasan raadiyo ay tiviga dalsan gudaha hotelka xayaad magaalada muqdisho
maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa u jawaabay taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed ee sheeganaya in koonfur galbeed ay xaq u leedahay sharciyeenta dhulka beerta asluubta ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ibraahim maxamed madow ayaa faahfaahinaya kadib kulan warbaahineed maanta degmada afgooye uu ku qabtay gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka shabeellada hoose axmed cumar maxamed mudane oo ay garab taagnaayeen gudoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada gudoomiye ku-xigeenada arrimaha bulshada iyo maaliyadda iyo agaasimaha dhulbixinta degmada afgooye ayaa si adag loogu jawaabay hadal ka soo yaray taliska ciidanka asluubta dowladda federaalka gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay si madax bannaan u maamulayso dhammaan dhulalka ku yaala deegaanadeeda dhulka beerta asluubta degmada afgooyena iyadoo dowladda koonfur galbeed ay la tashanayso shacabka deggan ay marin doonto xeerarka iyo sharciyada ay ugu talagashay koonfur galbeed waxaana uu adkeeyey in lagu dhaqmo nidaamka federaalka oo dalka lagu xukumo waxaan rabnaa afhayeene degmada afgooye waxay ka tirsan tahay gobolka shabeellada hoose shabeellada hoosena waxay ka tirsan tahay runtii dowlad goboleedka koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeedna wuxuu leeyahay sharci iyo nidaam ayuu leeyahay nidaamkaasina runtii wuxuu u adeegayaa bulshada deggan runtii gobolka shabeellada hoose iyo dhammaan dowladda koonfur galbeed waxaan leeyahay marka eragaas shalay kaa soo yeeray runtii waxaad mooddaa inaadan ogeyn dalku inuu galay wax la yidhaha federaal dadkani waxay ka tirsan yihiin dowlad goboleedka koonfur galbeed waxayna degan yihiin degmada afgooye arrinkaasna arrin adugu shaqo ah ku leedahay ama dhul aad adugu leedahay ama dhul aad adigu dejiday oo meeshan ku yaallaaahuma jiro mar haddii federaal la gaaray dhul walba iyo deegaan walba wuxuu hoos yimaadaa istaytka goobtaas xukuma haddaadan ogey waddanku inuu federaal galay annagaa kuu sheegayna annagaa ku barayna waxaan leenaha arrintaas way kaa qaldantay kama aadan fakerin markaa ka hadlaysay mana aadan ka xisaabtamin goorba dad kula taliyana ma aadan helin waxaan rabaa marka waan ogahay warkaas taliyaha runtii kusimaha taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal cabdikariin waxay ahayd inuu asagu sidiisaba u arrinkaas waxay ahayd maaragtay inuu kaala taliyo laakiin waxaanbu umaleeya inuu asagoo kuu soo diray waxaan rabaa saaxiib mas-uuliyadda dadkan annagayna saaran tahay dhulka ay deggan yihiinna annagaa mas-uulka ah dowlad goboleedkuna nidaam iyo sharci oo dhulka ku bixiyo uu leeyahay midka dowladdu ay leedahana nidaam uu dadka uga qaado uu leeyahay degmadaanna waxaa waaye haddaan cid dejinayno iyo haddaan cid iska dhaafaynaba waxaa mas-uul ka ah dowlad goboleedka ayaa mas-uul ka ah marka waxaan rabaa adiga iyo cidda kula midka ahoo berrina soo hadli doonta waxaan rabaa inay ka waantoobaan dhul aadan ka qaadi karin dowlad goboleedka puntland ama jubbaland ama galmudug aadan ka qaadi karin inaad shabeellada hoose iyo stateka maaragtay dowlad goboleedka koonfur galbeed aad u soo doontana cid kaa yeelaysa ma jirto dowlad goboleedkaanuna sidiisaba dhicis maahan ee waa dhammays qof ka yeelay in xadgudub lagu sameeyana ma jirto dadkaana annagaa mas-uulka ah insha allahu tacaala degmada afgooye iyo degmooyinka kalena inaan jidad u bixinno oon qurxinno oon nidaaminno oo dadka masaakiinta u gargaarno oo ciddii meelay degta la inaan dejinona annagaa xaq u leh waana aan dejinaynaa waxaanan rabnaa cid walba oo maaragtay damac uga jira dhulka dowladda inay sheegato ayadoo muqdisho joogta
baarlamaanka maamulka jubbaland waxay muddo kordhin u sameeyeen oo hal sana madaxweynaha maamulkaasi jubbaland axmed maxamed san axmed madoobe kadib kulan ay iskugu yimaadeen ayana cod ay ugu qaadeen dhinaca kale madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta loo dhaariyey kamid noqoshada xubnaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya kadib kulan maanta xildhibaanada ay iskugu yimaadeen waxaana kulankaas markaa horey uga hadlay ama markaasi mooshan gudbiyey cabdiraxmaan cabdishakuur rarsame ka uu sheegay in uu heysto eedo kala duwan intuu xafiiska joogay madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo hase yeeshee xildhibaanada ayaa ugu dambeyntii cod aqlabiyada markaa ku ansixiyey guud ahaana warkii habeennimo aad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho waa naginta cidduu sheegay waxay dib u heli kartaa boog internetka ku leenahay radio dalson dot com waad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warka habeennimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel